haatanna waxaad ku soo dhowaataan hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan bal aan ka codsada nuur inuu noo soo qabto nuur warqadda ugu horreysa waa tahniyada aroos caasho waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah fardowse cali xasan iyo xaawa cali xasan maxamed cali xasan ibraahim cali xasan iyo nimco maxamed xasan shiniyo maxamed xasan iyo cabdulqaadir maxamed xasan bakar maxamed xasan iyo liibaan aadan xasan ibraahim isaaq xasan oo ku magac dheer jecelow waxaa kale oo ku jira eedaluul cali xasan iyo eedarashaado cabdulaahi dhammaan asxaabtan oo kala jooga soomaaliya ethoobiya kenya beljum iyo turkiga waxay tahniyad aroos ay u dirayaan sacdiye cabdulqaadir cali iyo saygeeda yaxye maxamed xasan oo arooskooda uu dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo janaa'i ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay sacdiye iyo yaxye allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubadda kheyr qabana uu alle kala siiyo aamiin dhambaalka dhinacaygan hayo waa hambalye aroos dadka dirayana waxay kale yihiin aabe xasan mulush macalin iyo hooyo nimco maxamed xaaji eedo faadimo maxamed xaaji iyo sidoo kale abti doctor cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa doctor xasan maxamed xaaji duusoos iyo xaaskiisa xaliimo nuur maxamed saalax iyo farxiyo xasan maxamed dhammaan reer maxamed xaaji waxa ay bogaadin iyo hambaliyaba hawada u marinayaan cabdulqaadir xasan mulush oo ku magac dheer daadir iyo lamaanihiisa baa la yiri ismaxaan xasan maxamed oo labayo tobankii bishan juun ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya baa la yiri waxaanan leenahay bay yidhahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano isku waaro ubad kheyr qabana rabbi ha idinkala siiyo annagun waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyo caasha dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysa ee barnaamijkeena galabta waa heesta sida neefta weylaha waxaa ku luuqeynaya fanaanka axmed cali cigaal
Ana daga hanuglaanta
waa tahay waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka axmed cali cigaal dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa inoo baaqaya dadka kale ah hooya khayre cabdi iyo maryan isaaq saciid maxamed cali iyo ibraahim maxamed cali xaawo luul cali iyo yuusuf maxamed maxamed boqorow iyo maxamed cabdi shariif cabdinaasir iyo liibaan aadan xasan sundus xasan aadan iyo faadumo cali waxaa kaloo ku jira xaawo cabdulaahi iyo maxamed xasan xabiibo cadow iyo luul ibraahim cabdicasiis maxamed cabaas yaasiin ibraahim maxamed iyo salme maxamed cabdulaahi iyo weliba hooye faadimo salaad dhammaan asxaabtan waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosada oo kale ah waa qureysho aadan iyo mukhtaar maxamed cali oo dhowaan ku aqal galay xaafadda daarusalaam ee degmada saako ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waaro oo ubadda kheyr qabana uu alla ku arsaaqo aamiin dhambaalkana soo qabanayana waxaa dadka diraya ugu horeysa xabiibo salaad jilico waxaa kaloo dhambaalka kula jira dad kaloo badan oo kale ah bishaaro salaad jilico faadumo cabdulaahi cabdi mire iyo qadar sugow salaad iyo cabdicasiis sugow salaad iyo maxamed shaafi shiikh xasan iyo xuseen maxamed guuleed iyo basara sugow salaad iyo sareeya sugow salaad niciimo sugow salaad iyo daa-uud cabdulaahi warmooge dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahniyad aroos u dirayaan maxamed sugow salaad iyo nimca macalin faarax oo arooskoodu ka dhacay beled xaawo waxay leeyihiin isku waarobad kheyr qabana rabbaha idinkala siiyo heesta kale aan soo qabanayno ee dhegeystayaashaan u hayna nuura waa heestaan ku dhageedu yahay raadkii jacaylka waxaa ku luqeynaysa xalimo khaliif magool
arrintaasi kaga gudubna heestaasi hambalyo aroos ayaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah ustaad xuseen cali sahal iyo ustaad xasan maxamed cusmaan ustaad cabdiqani nuur tahliil iyo ustaad ciise maxamed axmed ustaad cabdiraxmaan iyo ustaad xasan daleel dhoore iyo ustaad cabdulaahi xirsi shadane waxaa kaloo ku jira dadka diraya ardayda kale ah baa layidhi axmed cilmi cumar iyo faarax cismaan diiriye xasan xasuun xasan xasan cabdulaahi diirshe iyo maxamed cismaan maxamuud maxamuud maxamed cali iyo maxamuud cabdulqaadir mahad yuusuf axmed iyo sahal cismaan cabdi siraaji cabdi cali iyo cabdimahad daahir maxamed cabdi jabbaar iyo cabdi xaashi cali cabdi xasan maxamed maxamed cali maxamed waa la badan yahay waxaa kaloo ku jira cabdifataax tahliil jaamac iyo cabdulaahi daahir siyaad sahre maxamed axmed faraax cabdirashiid cali iyo xamdi cali maxamed fartuun cali maxamed sacadiye cabdulaahi jaamac xaawo cabdiweli ciise caaisho cabdiweli ciise iyo faraax cabdulqaadir cali farxiyo muuse aadan iyo nasre cabdulqaadir roble iyo ayaan cali yuusuf dhammaan maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda iskuulka hayaan ee cadaado waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan baa layidhi arooska iyo aroosadda waa ustaad mahdi maydhane ismaaciil iyo marwadiisa naciimo cabdinaasir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada cadaado taariikhdu markii ay ahayd labaiyo tobankii bishan juun sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaanu leenahay ustaadka iyo marwadiisa ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba uu alle kala siiyo aamiin dhammaalkanna dadka diraya waxay kale yihiin shukri nuur xuseen iyo falxado nuur xuseen xalwo nuur xuseen abti nuur xuseen jaale nuur xuseen iyo cumar nuur xuseen iyo ugaase nuur xuseen iyo umayma xuseen cabdulaahi iyo cabdinajiib xuseen cabdulaahi cabdinaasir xuseen cabdulaahi cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim salme maxamed cabdulaahi aabe nuur xuseen iyo hooyo idilo cabdinuur dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan waawe maxamed nuur xuseen iyo faadima luul cali maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi zumaad waa azumaad maxamed nuur xuseen waa magac igu cusub azumaad maxamed xuseen waxay yidhaahdeen ducada waa xaggiina waatan waxaan leenahay soo weyno wa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaananu raaciyay dhinacii heesaha haddii aan aadno goorma ayaa kugu dambeysay heesta galabta casirka waa tahay waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta sahre abuukar sahre dawo iyo cabdulaahi shariif baastow
kaydka cajaladaha ee somaali holofame entertainment center
Thank you.
waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay waayo waayo soo xasuusteen heestaasi banaadiriga ahayd waxaa ku luuqeynayay fanaaniinta cabdulaahi shariif baastow iyo saharo abuukar cabdi sahradow dhinacii dhambaalada aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaan hayaa tahniyad dhalasho oo ay naga soo gaartay xasan cabdinuur bile iyo caruurtiisa mahad cabdinuur bile iyo caruurtiisa faadimo cabdinuur bile iyo caruurteeda xamdi cabdinuur bile iyo caruurteeda awoowe cawil axmed iyo caruurtiisa waayahay xaasaskii iyo hooyooyinkii ayaa laga soo tegay waayahay waxaa kaloo ku jira dadka diraya awow yuusuf xaaji xirsi iyo caruurtiisa iyo dhammaan dadweynaha ku nool baa la yiri degmada gaashaamo oo isku duuban waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan cabaas cabdinuur bile iyo marwadiisa kiin cabdulaahi xirsi oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaas yar waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan aan soo qabanayo markan gacantan ku hayo waa hambalyo dhalasho waxaa dadka dirayaan ay kala yihiin cabdulqaadir ibraahim buuleh doctor yuusuf maxamed idriis injineer isaaq adeerow cali wuxuu ku magac dheer yahay jabgal iyo caruurtiisa sheekh madkuus macalin ibraahim iyo caruurtiisa ugaas maxamed xasan barrow xaawo kuule cali iyo xareedo raage xasan iyo caruurteeda cilmi ibraahim axmed iyo aaminah aamin cali iyo caasho ibrahim aadan iyo caasho ibraahim aadan saddex magacoo islaba mise waa aniga talo waa tahay iyo cali aadan xasan dhammaan dadkan oo kala jooga baydhabo diinsoor buurha kaba qardho kenya canada america finland iyo norway meelo kala duwan ayay joogaan waxay hambalyo u dirayaan aabe ibraahim aadan xasan oo ku magac dheer tabliiq iyo marwadiisa faadimo ibraahim axmed oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo bisha juun markay ahayd shan sanadkan laba kun koob iyo labaatan wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdulaahi ibraahim aadan marka haddii ibraahim aadanna uu jiro caashana ay ka horreyso marka waa caasho kale waxaan leenahay bay yidhahdeen adeer soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ee aan dhegeystayaasha usoo qabanaynana waa heesta mar haddii aan heli waayey ma naftaydan midigeliya waxaa ku luqeynaysa xaliime cabdi
sanid nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan oo soo jeedinayey barnaamijkii hambalyada iyo heesaha idaacaddeena galabtana dhegaystayaal waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.